أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa duhurnimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol toddobayo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa lagu wadaa inuu safar ku tago magaalada talaabiib si uu u saxiixo heshiiska ibraahimiyada kataib al ikhbaariyaha ayaa soo bandhigtay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo weerar ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhaba howlgal khasaare lagu soo gaarsiiyey ciidanka dowladda saleebiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si qota dheera oga hadashay aqoonsiga yuhuudda siisay maamulka somalilan madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay suurtagalnimada xiriir ee la samaystaan maamulka yuhuudda xilli sahyuuniyadda ay dal madax bannaan u aqoonsatay qayb ka mida soomaaliya taliyihii hore sirdoonka maamulka somalilan ayaa daaha ka feeday waxa uu ku qotomo aqoonsigii ay ka heleen yuhuudda sahyuuniyadda dowladda xabashida etoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay soo afjartay dagaalkii badraadinta ayna qabsan doonto mid ka mid ah xeebaha geeska afrika
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu door karoona iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo dhammaystiran madaxweynaha maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa lagu wadaa in uu safar ku tago magaalada talaabiib si uu u saxiixo heshiiska ibraahimiyada faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen caliyare sida uu shaaciyey telefishinka yuhuudda ee kan kow iyo toban madaxweynaha maamulka gaalaraaca somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa qorsheynaya booqasho rasmi ah oo uu doonayo inuu ku tago magaalada talaabiib ee xarunta maamulka sahayanada ilo ku sugan somalilan oo telefishinka yuhuudda uu soo xigtay ayaa sheegay in muddada uu murtad ciro boogashada ku joogo dhulka uu xoogga ku haysto maamulka yuhuudda uu si rasmi ah ugu biiri doono heshiisyada ibraahimiyada waxaa kale oo telefishinka kan uu ka shanqariyey in cabdiraxmaan ciro uu sidoo kale saxiixi doono heshiisyo kale oo labageesood ah oo ku saabsan dhinacyada beeraha macdanta saliidda amniga kaabayaasha dhaqaalaha dalxiiska iyo kuwo kale warbixintu waxay intaasi ku dartay in booqashada murtad ciro ay dhici karto ku dhowaad toban cisho kabacdi isagoo telefishin ku sheegay in madaxweynaha somalilan uu horay booqasho qarsoodiya ugu tegay maamulka yuhuudda xogtu waxaa kale oo ay tibaaxday in dhinaca maamulka yuhuuddana laga xaqiijiyey inay socdaan wada hadallo si loo diyaariyo booqashada madaxa maamulka riddada somalilan inkastoo weli aan la cayimin taariikhda rasmiga ah ee ciro uu ku degi doono talaabiib jimcihii lasoo dhaafay ayayd markii ra-iisul wasaaraha yuhuudda netanyahu uu maamulka dabadhilafka ah ee somalilan u aqoonsaday dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale tallaabadaas oo bulshada muslimiinta ah ee soomaaliyeed ay si weyn uga dhiidhiday shukran akhwana caliyare howlgal khasaare lagu soo gaarsiiyey dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa ka dhacay gudaha gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerareen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka fiinow ee hoostaga magaalada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana jirta khasaaro kufaarta kenya lagu soo gaarsiiyey weerarkaas kataib al ikhbaariya ayaa goordhow baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxayna mujaahidiintu beegsanayaan isbaaro murtadiinta u tiilay duleedka magaalada baydhabo waxaa filimka lagu arkayaa meedadka murtadiin iyo hub iyo mooto oo ay mujaahidiintu murtadiinta kasoo qanimaysanayaan bal markan aynu u weecanno xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si qota dheer ah oga hadashay aqoonsiga yuhuuddu siisay maamulka somalilan walaalkan yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya
waa qaybtii koowaad waraysi ay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ay la yeelatay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere kaasi oo uu kaga hadlay aqoonsigii uu dhowaan ra-iisul wasaaraha yuhuudda netanyahu uu siiyey maamulka somalilan sheekh cali maxamuud raagey ayaa waraysigani ku bixiyey xogo badan oo ku aadan aqoonsiga iyo ujeeddooyinka guracan ee yuhuudda wuxuuna waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashooyinka netanyahu ee lagu hurdisiinayo dadka aan la socon halista yuhuudda afhayeenka ayaa ugu horrayntii sheegay in damaca netanyahu ee aqoonsiga somalilan yahay qorshe ay yuhuuddu ku doonayso khayraadka dalka iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed xaqiiqatan waxaa noo muuqda halis kasta oo u muuqan karta ruux kasta oo muslima misna soomaaliya misna caaqil ah oo wax fahmi kara oon qabi ahayn dhibaatada iyo waxa waxaweeye musiibada ka soo socota warkaa isaga ah ee waxa weye maxaa la yidhahda kasoo yeeray netanyahu iyo maamulka riddada ee somalilan waxay og tahay la wada soconaa cadowgu markuu rabo in dhul qabsado khaasatan yuhuud iyo waxaa la midka ahi kuma soo boodaan hal mar weerar qac kuma soo siiyaan laakiin waxay u yimaadaan si tartiib tartiiba yay usoo galaan meesha ay rabaan inay qabsadaan tusaalena waxaa noogu filan hadda yuhuuddu waxay laynaysaa baabi'inaysaa dhibaataynaysaa walaalaheena muslimiinta ah reer falastiin markuu aana fiirino marka qaabka ay ku timid dhulka ardan falastiin muddo boqol sano ku dhow ka hor qaabkan hadda ay rabto inay soomaaliya kusoo gasho ayay kusoo gashay oo waxa weeye waa lagu dagaameeyey waa la soo geliyey kadibna dhulkiibay qabsatay kadibna waxay gaartay inay dhulkiiba iyadu lahaato dadka muslimiinta ee degaanayna ay baabi'iso oo ay layso ayay bilowday maantana waa isla sidii uun oo waxay rabtaa ina sidii kore ay kusoo gasho soomaaliya kadibna ay dariiqii uun ay falastiin u martay ay u marto waxaa kaloo intaa dheer shalay waxaad og tahay yuhuud waxaa dejiyey meesha la yidhaahdo falastiin dowladaha haddaba wada oo maraykanka ingiriiska ayaa dejiyey falastiin maantana yuhuud waxa u wada soomaaliya dabad uga riixaya waa isla dowladihii laftigoodii way saa daraaddeed taariikh yuciid nafsa taarikhda iyada soo celisa waxa weeye ninka caaqilkana waxaa la rabaa wuxuu walaalka ku dhacay isaguna inuu ku caqligisaa la rabaa
sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere allaha xifdiye ayaa sidoo kale bulshada soomaaliyeed uga digay khiyaanooyinka iyo dhagaraha guracan ee yuhuudda isagoona sheegay in yuhuuddu ay yihiin dad aan ballan lahayn qur-aanka horta ilahi subxana watacaala ayaa soo dejiyey yuhuudna isagaa yaqaana taariikhda dheer ee soo socotayna way caddaynaysaa qur-aankuna ilaa qiyaama saaca wuxuu ka hadlayaa sidq wey ilahayna qur-anka wuxuu tilmaamay walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum yahuud iyo nasaara kaama raalli noqonayan ilaahe aada iyaga raacdo milada diintooda aad raacdo raalli kaama noqonaya ficilkan waa ficil mustaqbala wey walan tarda marka laleeyahay ficil mustaqbala wey marka mustaqbal xataa waa yuhuud weligeed raalli kaa noqon mayso marka yuhuud kii waqti nabi maxamed joogtay iyo tan marka la fiirsho taariikhaanba hadda kuwaasa kuwaasaa xoogaa baroonaaba kuwaas iyo habaroona markaad fiiriso kuwana ka khabiisanba marka hadalkaasi waa hadal been abuura waa hadal raba dadka oo caamada ah in lagu marhabaabiyo o lagu sirwa yahuud weligeed waa yahuud weligeedna saasay ahaanaysaa bal nebigu salawatullahi wasalam wuxuu tilmaamay dadka dajaal raaca yahuuda ugu badnaa doonta dajaal markuu soo baxo atbaacdiisa waa yahuud marka taariikhda dambe xataa weligeed yahuud yahuud ba ahaanaysaa xumaantood xumaantood ahaanaysaa waxaa weye khabiisnimada weligeed wax dunta kaga jira weeye weligood isbedeli maayaan afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa ugu dambayntii bulshada iyo waxgaradka somalilan u jeediyey in ay af iyo adinba kaga hor yimaadaan damaca yuhuudda isagoona sidoo kale baaq u diray culimaa'udiinka gobollada waqooyi kuwaasi oo uu sheekhu ugu yeeray inay ka soo dhalaalaan doorkooda ayna u istaagaan jihaadka iyagoo dadka u caddaynaya xaqa kuna boorinaya inay iska difaacaan duulaanka yuhuudda ku soo qaaday waxaa leeyahy culimada somalilan maanta waa imtixaantiin maanta imtixaan ayaa idinku socda shalay markii khazo la burburinayay raggii yuhuudda tilmaamayey xumaha ay leedahay ceebaha ay leedahay dhibaato islaamka ku hayso marka shalay khazo ay joogta ka hadlayay maanta waxay joogtaa somalilanay joogtaa gurigaaday joogtaa maanta marka lagu fiirina maanta waa qur-aanka iyo axaadiista iyo sheegitaankoodu marka cidkaan laga hadlayo way sahlan tahay laakiin markay naftaada timaado iyay tadbiiq kaa rabtaa haddaad maanta diinta ilah weysaan cero aad ka baqdaan cero waxa weeye aad maxaa lahaa aad ka gambataan iyo sidadiisa aad ka gambataan dolis aad ka gambataan waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacala ciqaabkiisa cerada kama celin karo laakiin haddaad ilaahay subxana watala hoggaansataan xaqa aada caddaysaan ilaahay subxana wataala cerra waa idinka difaaci karaa ka difaaci karaa adduunya aakhiraba waxa weeye marka waxaan leeyahay xaqa caddeeya xaqa caddeeya ilaahayna subxaanahu watacaala aada idin amray haddaad yeeli weysaan soo ma ahan hadda waxaad maraysaan waxa weeye culamada yahuud meesha mareen unbaad maraysaan yahuud meeshay mareen unbaad maraysaan marka culamada reer somaliland sidaasaan leeyahay waxaan leeyahay odayaasha iyo waxgaradka somaliland jooga maanta kolley taarikh baa qormaysa taarikh ayaa qormaysa cimri dheer idima harin maantayto lixdan jiro waxaa lixdan kale kuma dhinna waxaa weeye maanta xaqa caddeeya ummadda hogaamiya jihaad ku hogaamiya yuhuud dalkiina ka difaacda ka ceshada wa ilaa haddii kale soo ma ahan ha idinkuna hadda kolley waad iska dhiman doontaan caruurtiina waxaa uga tegi doontaan dheg xumo iyo maga xumo iyo gumaysaad uga tegi doontaan warnimo yahow yuhuud waxa weeye waxay maagan tahay waa gumayska hadda walaali lagu haye aan iskaashano annagoo dhan weliba khaasatan waxaan leeyahay niman yahow ninkii dee qoray haysta tababarna haysaahay meeshii dagaal ka bilaabo yuhuud meeshuu ku arko waxbada ku dhijiyo ninka aan haysan tababar iyo qori aan haysanna walaalihii mujaahidiinta ula diyaara annaga tababarna u diyaara anaa hubayn annaga u diyaara safka inaan isla galaan diyaar u nahay oo si gacmo furan aan kusoo dhaweynaynaa marka waxaan leenahay yuhuud soomaaliyey haddaan waqooyi joogna iyo haddaan koonfur joognaba aanu iska qabano yuhuudna wallahi iskama qaban karno haddaanan kuwan nala jooga ee midabka nooga eg luqadeennana ku hadlayo qalbigana yuhuudda ka ah sida xasan maxamuud iyo maxaa la yidhahdaa cero iyo nimanka la midka deni iyo waxaa lamid ah kuwa haddaanan iska qabanin kuwa axmed madoobe iyo kuwa haddaanan maanta iska qabanin wallahi yuhuudina wada keenaya berritana waxaa weeye maxaa la yidhahdaa guna wada noqon doonaa waa la gumoobi doonaa marka intaan la gumobanin waxaan leenaha aska cina soomaaliyay halka intaas soomaaliyeedna yaan u diraya
madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay suurtagalnimada xiriir ay la samaystaan maamulka yuhuudda xilli sohyuuniyadda ay dal madax bannaan u aqoonsadeen qeyb ka mida soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur caliwarsame abushayba murtad xasan garguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey kaga hadlay aqoonsiga yuhuuddu siiyeen maamulka shaaradirirka somalilan isagoo ku sheegay mid aan sinaba suurtagal u ahayn xasan sheekh ayaa geesta kala sheegay in yuhuuddu uu aqoonsan yahay dowlad madax bannaan oo ka tirsan qaramada midoobay oo awood leh lagana yaabo inay xiriir la sameeyaan mustaqbalka dhow نحن نعلم أن إسرائيل بلد عضو في الأمم المتحدة ولها حضور هنا هناك waxaan ognahay in israa'iil ay tahay dowlad xubin ka ah ururka qaramada midoobay hadda wax xiriir ah lama lihin balse waa laga yaabaa in beri aan xiriir la yeelanno هناك علاقات غدا isagoo hadalkiisa sii wata ayuu murtada xasan gurgurta sheegay in maamulka somalilan iyo yuhuuddu ay ku heshiiyeen in qaxootiga reer falastiin la dejiyo waqooyiga soomaaliya taasna ay ku ogaadeen xogo ay helayaan hadalka hogaamiyaha kooxda riddada ayaa u muuqda mid xili dhow uu heshiisa kula geli karo maamulka yuhuudda tanina waxay shacabka soomaaliyeed xusuusinaysaa mowgii etoobiya la gashay somalilan oo markii hore kooxdaasi si weyn uga soo horjeesatay laakiin uu ku soo gabagaboobay in murtad gurburta uu dekadda koonfurta uga oggolaado itoobiya shukran akhuna abushayba taliyihii hore sirdoonka maamulka somalilan ayaa daaha ka feeday waxa uu ku qotomo aqoonsiga ay ka heleen yuhuudda sahiyoniyadda cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya maamulka shahadalla dirirka ee isku magacaabay somalilan ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey ujeedooyinka qarsoon ee ay xiriirka iyo iskaashiga ula samaysteen maamulka sahyuuneeda yahuudda mustafa xasan oo horey usoo noqday taliyaha sirdoonka maamulka somalilan ayaa warbaahinta gaalada u sheegay in aqoonsiga ay ka heleen sahayiinada uu ku dhisan yahay arrin sirdoon iyo masaalix gebi ahaanteed ka shaqaynaysa adkeynta ammaanka reer galbeedka iyo yahuudda mas-uulkan horey uga tirsanaa maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ayaa carabaabay in somalilan uu yahuudda kala shaqaynayo ka hortagga weerarada xuutiyiinta we will be protecting the interests of the West, special inter- in interest of waxaan ka shaqaynayaa danaha reer galbeedka gaar ahaan masaaliixda israa'iil sida aad og tihiin somalilan waxay dhacdaa mandiqad xasaasi ah oo muhiim ah juqraafiga siyaasadeed ee wakhtigan taagan dhammaan loolannada jira geeska afrika ayaan diiradda saarayaa sidaa darteed waxaa waajib nagu ah in aan isdhaafsanno macluumadyada sirdoonka islamarkaana aan si wada jir ah isaga caabinno xuutiyiinta iyo iiraan sababtoo ah waxaan ognahay iiraan inay hubaynayso xuutiga tan iyo markii uu ra-iisul wasaaraha yahuudda jimcihii lasoo dhaafay iclaamiyey inuu dowlad madax bannaan u aqoonsan yahay maamulka shahadaladirirka somalilan ayay isa soo tarayeen xogaha ku saabsan waxaa xilligan kusoo beegay iyo ujeedka ka dambeeya mahadsanid walaalka cabdilqani ugu dambeyntiina dowladda xabashida etoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay soo afjartay dagaalkii badraadinta ayna qabsan doonto mid ka mid ah xeebaha geeska afrika marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya markii ugu horreysay dowladda xabshida etoobiya ayaa sheegtay inay soo afjartay mashruucii ay ku raadinaysay marinbadeedda wixii hadda ka dambeeyeen ay qaadi doonto tallaabadii lagu fulin lahaa mashruucaas badaraadinta ah gideon timotheos oo ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda xabshida ayaa goob fagaaraha ka sheegay in dalkiisa uu ka tillaabay marxaladda badaraadinta waxaa keliya hadal wada sugaya inay tahay qabsashada badda etoobiya ka dhisato dekado iyo saldhigyo ciidan isagoo la hadlayay xildhibaanada baarlamaanka etoobiya ayuu carabaabay in sannado badan kadib ay soo afjareen raadinta marinbadeeda haddana la joogo wakhtigii fulinta ajendayaasha arrinta raadinta bad waa higsi qaran oo ka sarreeya xisbi ama dowlad kasta oo timaada hadda waxaynu ka gudubnay marxaladdii badaraadinta waxaa keliya inagala sugayo waa fulinta hayaankii dheeraa ee aan soo galnay ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda xabshida etoobiya lama oga in xabshadu ay u soo ruqaaso doonto badda soomaaliya iyo inay ku duuli doonto xeebaha waddanka eritereya warkaan ka soo yeeray dowladda xabashada etoobiya ayaa ku soo aadaya xilli loolanada awoodraadiska ah ee ka jira geeska afrika ay meeshii ugu sarraysay gaareen aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen marwaan warbixintiisaas ayaa warkeennii duhornimo maanta u dambeysay tani kulantideena dambe warka la mida intaanu ku kulmi doonno dhegeystayaal sidaas iyo nabaadiino nooli kulante wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma alnasiir